إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo ka fuliyey gobollada hiiraan gedo iyo shabeellada hoose wiil dhallinyaro ahaa oo lagu waayay xaafadda isliih ayaa meydkiisa laga helay goob bulcad ah oo ku taalla ismaamulka nairobi maamulka la baxay puntland ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey inay mas-uul ka tahay dagaal beeleedyo ka socda qaybo ka mida gobolka mudug mid ka mid a askartii ilaalada u ahaa guddoomiyihii degmada badhaadhe ee isku dhiibay dowladda federaalka kana goostay maamulka la baxay jubbaland ayaa sheegay in la iibsaday maamulka la baxay jubbaland ayaa ka hadlay ciidan la sheegay inay isaga goosteen oo ku biiray dowladda federaalka madaxweynaha dowladda federaalka ayaa tanaasul ka muujiyey qadiyadda badda kadib markii uu sharudla-aan aqbalay inuu la kulmayo ra-iisul wasaaraha ethoobiya
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka fuliyey gobollada hiiraan gedo iyo shabeellada hoose howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay ka fuliyeen agagaarka xerada ee ciidamada jabuuti ay ku lahaayeen galbeedka magaalada beledweyne ayaa lagu dhaawacay askari ka tirsanaa dowladda federaalka kaasoo la sheegayo inuu yahay dhaawiciisu mid garaab ah dhanka gobolka gadana xalara ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday xarunta ciidamada nabad sugidda ee dowladda federaalk oo ay ku leeyihiin degmada baardheere waxaana jira khasaare soo gaaray ciidamadii halkaa ku sugnaa ee qaraxa lala beegsaday dhanka gobolka shabeellada hoosena xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar ku ekeeyeen xeryaha ciidamada dowladda federaalk ah ee degmada jannaale iyo sidoo kale xaafadaha mayanfuulka iyo haanta dheer ee degmada afgooye welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay inta uu leegyahay wiil dhallinyaro ahaa oo lagu waayay xaafadda islii ee waddanka kenya ayaa meydkiisa laga helay goob bulcad ah oo ku taalla ismaamulka nairobi faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdalla mukhtaar wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabo carafaad maxamed oo labaatan sano jir ah kaasoo jimcigii dhowaan lagu waayey xaafadda islii ayaa maanta meydkiisa laga soo saaray goob bulaacad ah oo ku taalla xaafadda bahti ee deegaanka makadara ee ismaamulka nairobi xubno ka mid ah qoyskiisa ayaa xaqiijiyey geerida carafaad booliska dalka kenya ayaa wiilkan dhallinyarada ah meydkiisa geeyey goobta meydadka la dhigo ee magaalada nairobi iyadoo la bilaabay baaritaanno ku aadan dhacdadan argagaxa badan dilalka iyo ugaarsiga magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya loogu geysanayo soomaalida ayaa soo badanayay waayadii u dambeysay waxaana si gaar ah loo beegsanayaa dhallinyarada wiilal iyo gabdhaba isugu jira maamulka la baxay puntland ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey inay mas-uul ka tahay dagaal beeleedyo ka socda qaybo ka mida gobolka mudug cabdiqaaliq macalin cabduuli ayaa ka waramaya faysal sheekh cali oo ah gudoomiyaha gobolka mudug ugu magacaaban maamulka la magacbaxay puntland ayaa waxa uu eedeen u jeediyey dowladda federaalka waxa uu ku eedeeyey in ay iyada mas-uul ka tahay dagaalbeeleedyada ka socda gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya ayna gobolkaasi ka dhigtay xuduudo ay qabaa'ilaadka ku kala geynayso maamulka puntland ayaa sheegay in ay dowladda federaalka samaysay xuduudo lagu kala faquuqayo qabaa'ilaadka daga gobolkaasi mudug ayna hadda qabaa'ilaadkaas isku horfadhiyaan deegaano ka mid ah gobolkaasi mudug maamulkan ayaa marar badan eedeemo kuwan la mid ah waxa uu u jeediyey dowladda federaalka taas oo uu ku eedeeyey inay colaad beeleedyo ka hurinaysa gobolka mudug si kastay ahaataba waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay soo badanayay dagaal beeleedyada ka soconaya gobolka mudug walow ay dadka qaar sheegayaan in ay ku lug leeyihiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalka mid ka mid a askartii ilaalada u ahaa guddoomiyihii degmada badhaadhe ee isku dhiibay dowladda federaalka kana goostay maamulka la baxay jubbaland ayaa sheegay in la iibsaday faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan bader mid ka mida askartii ilaaladu weyd guddoomiyey degmada badhaadhe isku dhiibay dowladda federaalka kana goostay maamulka isku magacaabay jubbaland ee uu khilaafka kala dhexeeya xukuumadda xamse cabdibare ayaa wuxuu sheegay in la iibsaday askarigan oo haatan xabsi ku aysagaya ciidamadii kale goostay guddi ku yaala magaalada muqdisho ayaa wuxuu tilmaamay in been loo sheegay oo ay la kulmeen wixii ay filanayeen wax ka duwan wuxuu intaa ku daray in hubka dhigsi lagu sameeyey islamarkaana taa beddelkii taatan iyo galaftooda ilaalo laga hayo oo meel lagu soo xiray waxaan uu ka warbixiyey maruu warbaahinta la hadlayay xaaladday ku sugan yihiin isaga iyo askartii kale la xiray horta hadda xamar baa ku sugnahay gurigaa hadda ku jiraa nin maxaabiis waxa ma dhaamo taleefonkaasi xaytooyaa lagu dhiibay marka horena darajaan sinaa lacag baan laysinaa ciidanka xooga ka mid noqonaysaa ballanteed haddana hubkii waa nagala dhigtay waa nala soo qaaday xamar baa nala keenay haddana dib baa naloo qaado guryaha haddanala geeyey mid maxaabiiso hadda meelaha ku xiran waxa ma dhaanno hadda laba iyo toban baa hadda ila joogtaa askarta waa la qayqaybiye toban toban labaatan labaatan shashan labaatan baa loo kala qayqaybiye qayb walbana meel baa lagu xirtay ma garatid wuxuu sidoo kale sheegay in iyagu ay yihiin kuwa la iibsaday oo aan waxba ka ogeen mashruucani isagoo in eedayn dusha kaga tuuray guddoomiyaha waxyaabihii loo ballan qaaday ayuuna tilmaamay inaysan hadda wax ka mid aysan gacanta ku haynin horta nigo mar walba anaga dad la gata ayaa ahayn sababtoo maxamuud guddoomiyaheeni unbaa annaga amarka qoladaa la heshiiyey lacag ka qaatay annagana dad la gato waxaaba ahaynba dee oo waxba kala ogeynbu dad laakiin xor ah oo oo barnaamijka wax kabara imaanayan haweenuunbu ninku noo imaado nafsi eliye wuxuu dhahay ciidanka xoogga dalkaa kamid noqonayna ogaada lacagna waan idiin siinayaa darajaa helaysaan ninka ugu yaraa laba xidigiyo xidigla noqonayaa ninka axmudo waxa nooma hayo barnaamij noocaas waxba ka jirin baa nagula qofay haddana runta waa soo dhadhaminaynu dad meel iskaga xirxiranun baa nahay hubkii waa nagala dhigtay oo maxaa dhihi jiray dad xorba ma nihin lacag maana helin garaada maana helin isagoo sii hadlaya ayaa wuxuu baaq u diray askarta kale ku fikiraya inay u soo goostaan dhanka dowladda federaalkii ka tirsan maamulka la baxay jubbaland isagoona uu sheegay inaysan ku dhicin khiyaanadii iyaga loo geystay oo kale inaa askarta iga dambeyso reer jubbaland inaa baaq u diraa rabaa askarta waxau leeyahay annagaa nala qalday annagaa nala gatay annagaa xabsi ku jirnaa annagaa xirxiran askari walbo jubbaland waxaa oga digayaa in lala soo qaldin meelna uuna soo aadin guddoomiyihii hore degmada badhaadhaa ka dambeeyey maxamuud fanax asagaa na gatay annaga haweenimuguu noo imaaday wuxuu noo sheegay in maxal dhihi jiray oo oo asaga iyo madaxweynihii isku dhaceen unbuu noo sheegay kadibna wuxuu noo sheegay inaa ciidanka xogga dalka kamid noqonayno maxal dhihi jiray darajo iyo garaadooyin iyo lacag nalaysiina noo sheegay saakun baa laba xaboorooti naloo keenay ilaa hadda wax nagu sideed saac baa la maraya toddoba saac baa la maraya ilaa hadda wax nagu soo laabto weli maan arkin khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda xasan sheekh iyo maamulka isku magacaabay jubbaland ayaa ah mid aada u sii xoogeysanaya askar badan oo ka tirsan maamulka isku magacaabay jubbaland ayaana u soo goostay dhanka dowladda federaalka maamulka jubbaland ayaa ka hadlay ciidan isaga goostay oo la sheegay inay ku biireen dowladda federaalka maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya
maalintii shalay dowladda federaalk ayaa soo bandhigtay tiradoonya oo ay saarnaayeen askar aada u fara badan kuwaasoo ay sheegtay inay iska soo dhiibeen maamulka la baxay jubbaland balse warka ka soo baxay dowladda federaalka mid ka duwan ayaa kasoo baxay maamulka isku magacaabay jubbaland maamulka jubbaland ayaa gebi ahaanba beeniyey oo wax kama jiraan ku tilmaamay warka kasoo baxay dowladda federaalka isagoona sheegay in dowladda federaalk ay adeegsanayso dicaayaad raqiis ah ciidanka doonyaha lagu ruray ayuu maamulka xusay inay yihiin kuwii dhowaan dowladda federaalka geystay deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose aysanna ka tirsanayn maamulka jubbaland baraha bulshada ku wada xidhiirto ayaa lagu arkay muuqaalka saddex doomood oo ay saaran yihiin ciidamo aad u tiro badan kuwaasoo sheegayay inay kasoo goosteen maamulka jubbaland toddobaadkayna soo dhaafinay ahayd markii dowladda federaalk ay sheegtay inay soo goosteen doomo aad u tiro badan oo ay saaran yihiin askarta maamulka axmed madoobe kuwaasoo dowladda federaalka kusoo dejisay magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyadoona dowladda federaalka maalmihii aynu soo dhaafnay askar aad u tiro badan ku daabulaysay deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose markana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan muuqaal ay baahisay idaacadda islaamiga alfurqaan oo looga hadlay madaxweynaha dowladda federaalka oo tanaasul ka muujiyey qadiyadda badda kadib markii uu sharuud la-aan aqbalay inuu la kulmayo ra-iisul wasaaraha dowladda ethoobiya waxaana soo jeedinaya maxamed cali aadan
بسم الله الرحمن الرحيم
shir ay magaalada caruushe ee dalka tanzaniya ku yeesheen madaxda dowladaha ku bahoobay dalladda e a c ayaa waxaa ka soo baxay war xagga saameynta ka ballaaran shirka iyo qodobadiisa kaasoo ah inay kulmayaan xasan sheikh madaxweynaha dowladda federaalka iyo abiy axmed oo ah ra-iisul wasaaraha itoobiya warkan waxaa si rasmi ah shirka uga sheegay madaxweynaha kenya william ruuto oo loo doortay sanadkan inuu noqdo hogaamiyaha dalladda bulshada bariga afrika kadib markii uu muddaxileedka sanadkii tegay ka dhacay madaxweynaha koonfurta suudaan oo ururka madax u ahaa
madaxweyne museveni anigoo ah ruutu walaalkayga xasan sheekh iyo ra-iisul wasaare abiy axmed waxaan qorshaynaynaa inaan yeelanno kulan kaasoo loo gaarinsanaya xiisada ka taagan geeska afrika maxaa yeelay amniga iyo xasiloonnida soomaaliya waxay ka qayb qaadanaysaa xasiloonnida gobolka
khudbadda uu madaxweynaha kenya ku sheegay inay wada heshiinayaan xasan sheekh iyo abiy axmed ayaa u muuqata mid horey looga soo baaraandegay lagalana soo tashaday labada dhinac xasan sheekh ayaa goobjoog ahaa kulanka e a c halka xog aan helayna ay sheegaysa in abiy axmed lagu martiqaaday shirkan si ay horudhac ahaan ugu kulmaan isaga iyo xasan balse uu ka cudur daartay madaxweyne william ruuto ayaa aada u danaynaya in waxqabadkiisa ugu horreeya uu ka dhigay in xasan sheekh iyo abiy uu heshiisiiyo dhanka kalena uu sabab u noqday in dowladda itoobiya ay hesho dhul iyo bad soomaaliyeed dowladda federaalka oo muddo saacada ah ka aamusneed warkan ayaa bilowday in si heerkeedu hooseeya usoo hadal qaado hase ahaatee safiirka xukuumadda muqdisho u fadhiya caruusho oo lagu magacaabo ilyaas cali xasan ayaa shaaca ka qaaday in dowladda federaalka ay soo dhoweynayso wadahadalkaas arrintan waxay caddeen u tahay in madaxweynaha dowladda federaalka uu si rasmi ah uga tanaasulay hadal uu bilowgii sanadkan jeediyey oo uu ku sheegay in la hadalka itoobiya uu imaanaya inay caddeeyaan inay soomaaliya dhulkooda u dhaafaan berri subaxii dowladda itoobiya haddii tira soomaali ma tihin raalli aad waa idin dhaafan dhulkiina waa kaasay bal nala hadla subax haddaba waa la hadlaynaa markaan ishor fadhiisanayna kalsooni badanaan qabaa inaan heshii karno lanna annagu dad waxna bixi kara waxna qaada kara garami kara gartoodana qaada kara gardarana aanan gelin iyaan nahay waa isku kalsoonnahay laakiin waa waddadaas waddo ku imaw maanta oo dhan haddaad dariishadda isku soo riixaysid ood inaad kasoo gesha rabtid soo ma geli kartid xogtu waxay sheegaysaa in kulanka xasan sheekh iyo abiy axmed uu ka dhici doono magaalada nairobi toddobaadyada soo socda xilli hadda magaaladaasi ay ka soconayaan kulamo ay kenya ugu kala dabqaadayso dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland oo labaduba asal ahaan lagu soo dhisay halkaas kulankan laguma casuumin dowladda turkiga oo haysa galka saddex wadahadal oo labada dhinac loogu qabtay magaalada istanbul waana wadahadal hadda eber laga soo bilaabayo suuragalna ay tahay in loo yeelo weji kale shirarkii turkiga ka dhacay waxay itoobiya diiday soo jeedinta dhexdhexaadiyaha oo ahayd in soomaaliya laga siiya dekedday iyadu u madax bannaan tahay kana tanaasusha is-afgaradkii ay la gaartay muuse biixi loomana malaynaya in wax intaasi ka sokeeya itoobiya lagu qancin karo hase ahaatee cidda la doonaya in loo yeeriya ayaa ah dowladda federaalka horey xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay uga hadashay mowqifkeeda ku aadan m o u-ga waxaana ay caddaysay in xasan aysan daacad ka ahayn ereyada uu fagaarayaasha la taagan yahay uuna yahay nin aan waxba ka qabin in xabashada la siiyo dhul iyo bad soomaaliyeed xasan asagaaba garanba hadda inuu ku qanacsan yahay oo uusan diidanayn in waxa weeye maxaa la yidhaahdaa etoobiya bad la siiyo isagaaba hadda ku qanacsan oo sheeganayo oo warbaahinta la taagan khayradan laftigeeduna laba laba shay isugu jirtaa mid horta waxa waye dadkaa lagu seexina soomaaliyeed ayuu ku seexinayay oo waxa waye lagu hurdisiinaya waxa waye waa qaylaha waddanka waa difaacaya oo kida in la dhaho midda labaadna waxa waye afgaro waa niyo afgaro abeyo afgaro oo waxa weeye bal anigana qaybtaydii ken weeye marka waa waa markuu leeyahay macnaha colkuma aynu etoobiya dekeso waa rabnaa laakiin dariiqa soo marto yani aniga ay soo marto xoogaa gacanta ii buuxiso intaa un weeye laakiin waa waddadaas waddo ku imaw maanta oo dhan haddaad dariishadda isku soo riixaysid ood inaad kasoo gesha rabtid soo ma geli kartid labadii bilood ee lasoo dhaafay waxay dowladda federaalka hoos u dhigtay ka hadalka qadiyadda badda soomaaliya halka etoobiyana ay aada u xoojisay dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda itoobiya iyo taliskooda ciidanka uma kala harin inay ka hadlaan damacooda qabsashada badda soomaaliya ilaa heer ay ku jeesjeesaan xasan iyo dowladdiisa xasan shiyaats astaadqo liwaaga kahone demo xasan sheekh marka hore waa inuu noqdaa qof awood leh oo dagaalami kara xasan sheekh ma ahan qof awood u leh inuu la dagaalamo ethoobiya aslan mana u diyaarsana arrimahaas sida uu sheegay madaxweynaha kenya kulanka lagu wada hadashiinaya xasan iyo abiy waxaa qayb ka ahaan doona madaxweynaha dalka uganda oo ah nin baadari ah oo aaminsan in dalka soomaaliya uu yahay dhul ay gaaladu leeyihiin sidaba uu afkiisa ka sheegay marar badan We defeated the Islamic hoodlums in Somalia. When we went to Somalia, th- these idiots, these idiots were calling us kafiri. That we are kafiris. Yes, th- we are kafiris, but this is our land.
islaamiyiintii waxaan kaga adkaanay soomaaliya markii aan tagnay soomaaliya waxay doqomadan noogu yeerayeen kufaar waa sax oo kufaar waan nahay laakiin ogow dhulkan waa dhulkeenna waa dhulkii kufaarta ee dhulkii kirishtanka sidaa darteed lagama fili kara shirkaasi inay ka soo baxaan wax soomaaliya u danaynaya shirka wuxuu umuli karaa saddex arrimood middood waa tan koowaada in xasan loo yeelo sidii uu rabay oo ahayd in etoobiya ay ka tanaasushay mowyuga muuse u saxiixay beddelkeedana isagu uu saxiixo heshiis rasmi ah in lagu qanciyo xasan inuu aqoonsaday mowyuga etoobiya loogu saxiixay badda iyadoo la ilaalinayo waxa loogu yeeray xasiloonida gobolka iyo qodobka saddexaad oo ah in xabashida la siiyo dhulbadeed cusub waana kulan ay mar walba ku faa'iidi karta etoobiya arrintan waxay ku soo aadaysaa iyadoo xasan sheekh dowladdiisu ay aad u sii nuglaanayso waxa ay ku fashilantay dagaaladii ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaaday waxay sidoo kale cadaadis iyo culaysyo kala kulmaysaa maamul goboleedyada sida jubbaland oo ku xiran etoobiya iyo kenya halka siyaasiyiinta mucaaradka dhankoodan ay uga imaanayaan culaysyo kala duwan sidoo kale waxaa bishan disembar ee sanadkan ku eg howlgalka ciidamada atmis xilli hore dalka looga saaray kumanaan askari oo shisheeye ah dowladda masar oo uu kol hore heshiis amni la soo galay xasan sheekh waxay laba maalmood ka hor sheegtay inay diyaarisay boqolaal ciidamo ah oo ay u soo dirayso soomaaliya kadib markii ay sirdoonkeedu heleen xogta ku saabsan in la wada hadashiinaya xasan iyo abiy axmed isku soo wada duuba waxaa dowladda federaalka ku adkaan doonta iswaafajinta shisheeyaha kala duwan ee danaha guracan ka leh soomaaliya kuwaasoo mid walba ay u saxiixday kheyraadka soomaaliya bad iyo berri midkuu ahaadaba arrinta muhiimka ah ee ay tahay in soomaalidu ku baraarugtana waa halista ka imaan karta haddii etoobiya ay degta qayb ka mida badda soomaaliya aqoon-yahanada iyo culimmadu waxay horay bulshada soomaalida ugu baaqeen inay difaacdaan dalkooda islamarkaana aysan ku dagmin hadallada ii dhehda u eg ee ka soo baxaya afafka madaxda dowladda federaalka warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga waa naga intaa